ololaha doorashada nagu soo aadanaya laga dareemayaa dalka waxayna siyaasiyiintu bilaabeen la kulanka codbixiyaasha shan sano kadib dadku waxay mar kale maqlayaan durbaanka siyaasad ay muddo ka nasteen deegaanka dhadhaab qofkii xildoona waxay dadka uga hortagaan meel masaafo u jirta magaalada waxayna kusoo dhoweeyaan gacmo furan mid ka mida dumarka u taagan kursiga haweenkay gaarisa kiman axmed ugaas ayay hadda u mashxaradayaan dad u badan dumar mar walba imbii baan soo dhoweynaa wamareeb baan soo dhoweynaa gabanaan soo dhoweynaa qof walba markuu kursigiisa helo wuxuu dhihi
balse shacabka ayaa siyaasiyiinta ka codsaday inay wax u qabtaan oo aysan ballanqaad beena iyo dhalanteed uga tegin waxaan deganahay dhadhaab intaasoo cunugaan ku dhalay saga toddoba cunugaan ku dhalay marka doorasho markii la gaaro ama markii la gaaro dadka walaalka uu sidan u ordaay waana la soo xasuustaa ilaa markii oo nin walba uu kursiga uu fuulo annaga nalama ictiraafo wax ictiraaf la dhah kuma lihin hadday wax soo baxaan ma aragtaay nalama dhahaay wax nalwalaalahay aan wax ka siina nalama dhahaay kuurahaynana waa ina siinaa marka walaalayaal midda iyada inaad naga badashiin daacad sidaan inagu nahay annagana aad noogu ahaatiin oo marka aad imaadiin gacan ma aragtaay il naxariis aad nagu fiirisiin oo ilmaan dhalnay daryeelka waan u baahannahay waxa dadku u baahanya waan u baahannahay walaalahaynaad tihiin marka walaalayaal inaad na ogaatiin baan rabnaa annagana waa ina ogaanaynaa insha allaah insha allah baa ina ogaanaynaa sidaan inii ogaanay oon walaalahayn aan u garab ordayna inaan annagana aad noo ogaatiin baan rabnaa kuurahayna annaga waa dhaadhaab marka hadda annaga sidaan inay ictiraafayna noo ictiraafa gabadhan waa inala qaadnay meesha idinka martiin ubaa marnaana gudoomiyaha dhallinyarada deegaanka dhadhaab cabdiraxmaan cali ciise ayaa sheegay inay bedeleen dhaqan horay halkan uga jiray oo ah in qofka kursiga rabay qarash laga qaato taas bedelkeedana hadda ay la xisaabtamayaan siyaasiyiinta xildoonka ah dhaqan loo bartaa jira dhaqankaasna insha allahu intaan xafiisyaha aana ka tegin waxaan rabnaa inuu dhadhaab ka tanaasulo dhallinyaro dhallinyaro weliba annaka 2022 ninka aan dooranayno nin aan lacag ka qaadanno oo aan wax ka cunno ma jiro warkiis la xisaabtan isla xisaabtan iyo waxqabad iyo manifestogaada iyo aqligaada markaad hadasha baan kugu dooranaynaa ma maqlaysaa ninkii waad iga raalli ahaanaysiin waana ku hadlay hadalkaasayto haddii maanta aa u soo xaadirtay inay kiiman ugaas waa bixinaysa kiiman ugaas waxba lagama qaadaayo dhallinyarta anaa mas-uulka ah anaa dhallinyarta mas-uulka ah maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab